kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada shabakada wararka qurbajoogga ee somalia diaspora news dot com dhegeystayaal sidaa la wada socotaanba waxaa waqooyiga ameerika baryahan safar ku joogay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo markaasi kulamo kala gedisanla lahaa jaaliyadaha ku nool waqooyiga ameerika sidoo kalena mas-uuliyiin dalalka maraykanka iyo kanada ahba fursado u helay inuu la kulmo haddaba si aanu safarkaa wax uga ogaanayo waxyaabihii uga soo baxay iyo guud ahaan xaaladda dalka ka jirta ayaanu khadka telefoonka ee magaalada toronto ee dalka canada aanu kula xidhiidhnay mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici mudane kusoo dhawow qurbajoog dotcom
waad mahadsan tahay waan dhowhayo
wahagaag mudane bal ugu horeyn booqashadan aad ku marayso waqooyiga america bal inooga waran
bismillahi raxmaan raxiim booqashadaydu waxay daalnayd una badnayd mid angu kuurgelin anugu kuurgeliya xaaladda qurbajoogga somaliland oo ah lafdhabarta waddanka somaliland iyadoo aan markii ugu horreysay ahayd inaan imaado waqooyiga america waxaan fursad helay inaan shan magaalo ama afar magaalo waaweyn oo ay ku badan tahay maratay jaalida somaliland inaan maro iyo saddex magaalo waaweyn oo iyadna jaalkani canada jaalida somaliland ku badan tahay jideeda weyn waxay la ahayd mid aan ku imiday casuumad dal i casuumay ee waxayd mid aan ugu imiday inaan soo arko ummadda reer somaliland ee qurbaha ku nool ee mar walba u heelan dibbuiska dalkooda tiina runtii aad iyo aad baan ugu guulaystay waxaana kala kulmay weji aada u wanaagsan iyo soo dhawaad u qurux badan iyo dad u heelan dadkoo iyo dalkoodii
waa si wanaagsan marka safarkaagan wuxuu ku koobnaa unla kulanka jaaliyadaha reer somaliland fursad miyaad u heshay mas-uuliyiinta labada dal qaybo kamid a inaad is aragtaan
dabcan kulley qof mas-uul qaran hadduu mel yimaado haddii marka hore aynan kula ballamin haddana waxaad ciddii aad la kul maarata fursad hesho waad la kulmaysaa waxaan kala kulmay dalka maraykanka nin xildhibaana kate ellison la dhahdo oo laga soo doorto meesha jaalida somaliya ugu fara badan tahay gobolka minnesota magaalada minneapolis runtii wadahadal aada u qiimo baan yeelanay waxaa kamid ah waxyaaba ka hadalnay arrintii uu aada ugu daba jiraa xawaaladaha lahanibay ee maarata wargeeda maradu joojiyeen waxaa kaloo la kulmay dowladda gobolka minneapolis iyo minnesota gobolka minnesota iyadan waan la kulmay wakiiladooda maaragtay xeer gobol runtii kuwaana waxaan maaragtay iyadood og tahay wadana nahay muddo berina ay taa faadinayay mar kasta cid kastoo madaxoo inaga midoo timaadaana de waxay gudbinaysa ay tahay inay somaliland ay dali jiri ahayd iminkana dali jiro oo xornimo gaar gaarkiis ku taagay midna caalamka ka raadinaya itiraaf baan nahay mar walba de cid kastoo inaga inaga midoo timaadaan kana dhicisaa tii baana kala hadlay inay somaliland de dal gooniya tahay waxay iga wareysteen ay maarata aad banu kala faaidaysanay
waa si wanaagsan intaanan u gelin qodobada aad kala hadashay ama waxyaabaha aad kala kulantay jaaliyadda reer somaliland ee waqooyiga america waxaa jiray go-aan maxkamadeed oo maxkamadda sare ee somaliland ay soo saartay madaxweynuhuna saxiixay oo markaasi dib dhisaasa lagu fulayey lix xubnood oo lagu helay dambiyo kala gedisan beesha caalamka khaasatanna midowda yurub uu kasoo jeediyey hadallo markaasi uu ku dhaleecaynayo falka dilka ah ee lagu fuliyey dambiilayaashaas iyaga maraykanka misla soo qaadeen arrimaha ama arrimo kale oo iminka geeska afrika ka jiraba
runtii taa waa arrin waxaan qabaa waa arrin daakhiliya waana arrin diinteenu ay nafaraysa islaamku taa laga soo qaadin waxyaaba kale danaynaya kala hadlaya inta badan waxay wada hadleen soomaaliya somaliland doorashooyinka waxyaaba noocaas ma kaba hadalnay laakiinse hawshaas iyada ilaga soo qaadan waa gartay mar haddii aad sheegtay in jaaliyadda reer somaliland ay lafdhabar u tahay dhaqaalaha iyo siyaasadda somalilandba kulamada aad la yeelatay dareen nooceeya ama hab nooceeya ama warbixino nooceeya ayaad ka maqshay adna aada u gudbisay
anigu waxaan u gudbiyay dalkii wixii waaye ka jiray iyadoo aad ogtahay kulli wararku waktigan maanta ay inta badan dee dad la wada joogo leeyahay oo technologigan maanta ay wax fududaysay haddana wixii dalka ka jiray hadday doorashooyinka tahay sida wax u dhacayaan haday tahay walhale soomaaliya soomaaliya haday tahay madnasgele soomaalida egyptia wixii waaqiciga wadanka dowladda inta badan dadku ku dhaqafaaraan midiyaha iyo websaydyada maaragtay dad badan oo khayr mas-uuliyiinta badan in badan oo wanaagsan way jirtaa laakiin badan oo qalana ama aqoonta ulahayn ama iska khayr mas-uul iska dul fadhiyo oo waxyaabo badan dadka maaragtay ka naxiya geliya haddana wixii dee xaaladda dhabteeda ka jirtaan uu warramayay iyagana runtii waxaan ka dareemay dad dalkoodii dalkoo u heelan runtii mar walbaan danaynaya maaragtay wanaagga somaliland waxa ka arkaan mar walba ka xumaadaan ay muujiyeen ka xumaadaan mar walba waxyaabaha lagu qorayo maaragtay websaydyada iyo maaragtay waxyaabaha kale ee ummadda reer somaliland marka ay qabyaalada iyo waxyaabaha noocaasi ku wada hadlayaan ku gorgortamayaan inay adag wuxuu yihiin feedback oo ka helay iyo inay mar walba u diyaariyeen inay dalkooda iyo dadka kusoo noqdaan oo horumarka dalka ka socda ay ka qayb qaataan ninkii cid walba wixii ay soo gashan kartaa dalka dib maalgelin usoo samaysato ayna dareysan yihiin dalkooda hooyada isaga uu yahay oo ay ay inta badan halkaas ku haystaan un duruufo ah in de wadanka si fiican u degaa oo facilitigaa keenayeen wax ku dhowina ka helay rabaan oo ay maarata joogidaada ay joogaan ay iyaga ka dareemaya tahay waa si wanaagsan mudane qodobada siyaasadda somaliland beryahan lagu hadalhay inta badan haddii aan mid iyo laba kaa weydiiyo oon ku horeeyo arrinta dekeda berbere iyo maalgashiga xukuumaddu ay u daydayeysay muddada shirkado kala gedisan oo caalamiya in markaa dekeda ama lagu wareejiyo ama ay maalgeliso oo runtii aad muddo hadday noqoto mucaaradka iyo bulshadaba cabasho inay kasoo yeedheen hab nooceeya iyo xanaan nooceeya ayay xukuumaddu ku wajahaysaa arrinka isaga
horda xukuumadda kolba xukuumadda waktiga ay joogta ayaa mas-uuliyadda dalka leh mar walbana waxay u dafran tahay wax danta ummadda ku jirta mooyaane waxaan danta ummadda ku jirin biyaaluma ku dhaqaaqdo dekada berberana waa dekad qaran waxa loo rabaana waxa weeyaan haddii maanta inagoo dal yar oo la itiraafsina nahay oo dekedeennana maanta maqanaysa dekadihii dee maaragtay geeska ay ka hadhan tahay caalamkana korinta horumarkiisa kor u socdo waxaa maanta ka dhimana aynaan awood dhaqaalinu haynin aqoontiinu haynin haddii aynu u helno cid ina maalgashato maanta dalkeena yare maarata ixtiraafsaniin boqolaal milyan gelisa ayna soo dhoweyno mooyaane in maarata aynu aynu maarata diidnaa meesha kuma jirto dowladduna waxay wadaan in sidii ay kor ugu qaadi lahayd dekadaas dekad qiimo noqon lahayd ee maalgelin qiimo loo heli lahaa ee dabeedna ula tartay lahayd dekada geeskaas ku yaala isla markaana ana maarata sideetanka milyan ee etoobiyaanka ah ee bilaadikada ah ee geesooba maarata maarata sidii daarkii dhan walba biyaha kasoo shuba buuraha ka shubaya gees walba dikad looga samaystay in inaguna dikada qaybtii aynu samaysano aynu dhaqaalaha iyo maarata horumarka adduunya ku socoto dana qalaafsano baa looga jeedaa mid lagu degdegayana ma hera waxay taa muddadaas socotoo dhanba waxaa waxaa loo qabanaya dadka consultantista oo ilaa waxaa naga caawiyey world banka naga caawiyey waxa si dhayo dhayo loo galay ama cida lagu tuurayo maahayne waa mid danta dalka iyo dalka ku jirta baan u faadeynaa daala fadhigo waa si wanaagsan mudane madaxweyne ku-xigeen cabdiraxmaan cabdillahi ismaaciil selici dhaliilaha soo baxay ama hadalhaynta ugu weyn ee arrinkaa ku wajahani waxaa ka mid ah in sharciyan aan heshiisyada baarlamaanka la horgeynin xukuumadda in aan la garanaynin oo si waafiya aanay xukuumaddu himilada ay ka leedahay iyo waxyaabaha soo kordhaya aanay cidna la wadaagina markaa si hoose loola galo wada hadalka shirkadaha maxaa diidaya in bulshada loo soo bandhigo habka iyo hanaanka la doonayo in dekeda lagu maalgeliyo islamarkaana golayaasha qaranka la hor keeno
orda heshiiskuma ku dhaco iyo ku haboon tahay in la faahfaahiyo oo marka horesa mustadootaa taa dowladda saaran tahay wax hoos loo galaya ma jiro wataan kuu sheegayo taalimu raadinaya ilaa wixii aqoonteeda ka badan in consultantis caalamiya ay ka taliyaan oo naga eegaan heshiisyada ay eegaan loo marayo maalinta markuu heshiisku dhaco wax qarsoome maahan heshiiskii danta ku jirtaay waxa weeyaan waa maalgelin caalamina ku barayno waxa weeyaan dikadii kor loo qaadayo isticmaalkeeda dhow badan doona maxaa shaqa abuur fara badan samayn doonto meel saddex boqol milyan oo la geliyay dowlad garan karta inta shaqa abuur samayn karas marka dadku waxa weeyaan wax kastoo kor loo qaado wanaagsan wuxuu leeyahay dhibaatadiisu leeyahay maantana dadka adduunyada ka sii abjiro oo iyo aad moodaa nin walba meesha uu fadhiyo inuu wax ka kor u kaco diyaar buu hayn balbaokeeda maa wax kastoo wanaag kor loo qaado wad ogtahay haddii sidaa la qodayo waa laga qaylaya waxaa leeyahay waa la gaajoonaya waa la shaqalaya dawlad maxay shaqo abuurlaahay marartii badi badiga isku da- isku buraysa baleeyahay dhahdeen wana labada geer labada geer markii la qabtay lama garanayo markii Waa gar- markii invest- investor maalgalayaasha la soo jiidanayana waa taa waa la qaylaya haddii macnaha la qorayna waa laga qaylaya haddii dolarna waa laga qaylaya haddii eh, dikada la barakareeyo maarata maalgeliya lasoo jiidana waa laga qaylaya waxaas oo dhan maanta waxa weeyaan waxay dib u dhigayaanu horumarkaan dadka la tallaabsan lahayn inagoo ayna tallaabsan haddana aan- aan dhaqaalahaan dhismi lahayn unbay dib u dhigayaan waxa waa dareensanaa waxa leeyahay oo dee maalin walba ciddii talada haystaay waxay ku talinaysaa wanaag ninka la- cid kastoo ilka loo doortay waxa qofkani dibadda ka qayda weliba aqoonta lahayn wax ka quban buu arkaya qofka mas-uulka ee ilka qaranaya marka waa si wanaagsan marka waxaan ummadda u rabnaa in bashbash iyo barwaaqo gaadho oon shaqo abuurno oo aan laakiin maalgelin aan usoo jiidno baan rabnaa ee wax ujeedo laga leeyahay iyo wax cidkaan wax ku taeen hawl ku taasotee maaha barbare wax Waa- maarta ka weyntaa wax qarsoon digad la la barafeed garanayo heshiis la galayo oo wax- wax- wax qarsoon way ku weyntaa waa si wanaagsan sidaad een, carabka adiguba imika ku dhufatay een, een, macruufkana ah in somaliland dal yaroo imika een, curduna weli itiraafna aanu helin in uu yahay duniduna ay weli een, soomaaliya soomaaliya een, een, u taqaano u ictiraafsan tahay inkastoo somaliland si gaara ay dunidu ama beesha caalamka ula macaamisho een, meelaha qaar haddii Right.
een, maalgashigan aad ku heshiisaan een, idinka iyo shirkadahan caalamiga ah een, ma leedahay somaliland een, awood sharciyadeed oo u gaara oo u saamaxaysa in heshiis noocaasa ay dunida la gasho si oo dowladda soomaaliyana dhowaan ka hadashay oo ay muujisay diidmo arrinkaa ku wajahan hab noocee baad u galaysaan heshiiska horta qooladaasi dee ilmaba shacab ka tumiyaanoo iyagu een, een, inteedu fara uma jirte Een, innaga haddii inagu innaga labada baahane markaan baahana haddii heshiiska laynoga seexdo maxay maxaa- maxaa- maxaynu ka rabnaa oo kale een, haddii- haddii muslimiin laga xili waayano maanta innagaa baahan oon dala ictiraafsanina oo maanta u baahan maalgelin oo inta caalam aynu ujeedadeeni iyo yoolkeeni gaarino inaynu helno een, shaqo abuur iyo maalgelin aan helno dalkeena aan maalgelin helno inaga u baahan Marka haddii- taa taa micnaheedu taa micnaheedu ma iskaashi baa Ma hadda- idinkamaraya idinkii dow hadda iska heshiis baa la galay qoraalda la galay wataa istitaashaaka la galayo kadamaanta la galayo marka hadda heshiis ma jirayo marka haddii cidii maalgelinaysa ina aaminto dee wax ka wanaagsan maxay tahay kale jir jir lahaa waxaa jiraya sharciyan dee in dowladda soomaaliya oo kale ay ka hor iman karayso sida dhacda mararka qaar oo markaa haddii aanay raalli ka ahayn heshiiska inaad wada gashaan idinka iyo shirkadaha caalamiga ay markaa een, beesha caalamka idin kaashan karayso marka ma iyaga ma la hadlaysaan oo heshiiska qayb ma ka noqonaya waayo mayt- ma- ma- waa- ma- ma- waa laga xidhan taasi iyaga ana hadal loogama yaalo qaranka somaliland la yidhahdaa dadkii lahaaba ayaa ayaa ayaa jooga- jooga talinaya laakiinse inagii in in ummadii reer somaliland oo wax loo baahay ilaah waxu doonayso in iyagu fa mina inagu fasatarasgelin markaa eh, qof kasta oo suuqa joogaaba uu ka hadlo oo isaga yidhahdo lama maalgelinayo ma inaga wax yeelana mise ma u talinaa haween shacabka reer somaliland waa inay gartaan dhowr adoog baan leenahay adowgii cidda u fududaynaysaa maynahayn cidda maanta ama mucaarad ku sheegayso ama shacab ku sheegayso eedan yaa la- waxaa lamama yaan la maalgelin yaa sidaa la qodin yaa maxaa la gaarin yaan dikada baragarayn oo la- maalgelin marka leeyahay walaan mayna u muuqanin inay inagu aan lugaha isku yeelin mayna u muuqanin oo ana adowgii taageerno kuwa soomaaliya dad walaan nahay oo kala tegay baan qabaano waan go-aan bay somaliland gaadhay waxaanu wadaanu marayana ma jirto kuwana maalgelinayana nooma soo marayaan iyagoo anagoo somaliland na saanay heshiis la galayaan
waan gartay een, haddii ani dhanka een, doorashooyinka wax kaa weydiiyo een, doorashooyinka bisha so- june ee inoogu soo fooleda ayay ahayd een, sida marka hore shanta sano xilligay ku ekayd taa ma dhacayso iminka guddida een, doorashooyinka somaliland ee waxa ay soo jeediyeen een, muddo cusub oo ay leeyihiin een, laba kun iyo lix iyo tobanka june ayaa la qaban karaa doorashooyinka een, sideed u aragtaan een, go-aankaas een, eh, ka xisbiga talada haya ahaan ka madaxweyne ku-xigeen ahaan dib u dhaca doorashooyinka iyo xilligaa dib loo wacayo horta waa in anu dalkan ka soo maqnaa haddana laakiin horta dee way muuqatay eh, lixdii bilood dambaysaba way muuqatay inay doorashada farsamaan dib u dhacayso imikana runtii gud- commission doorashooyin eh, doorashooyinka runtii guddigaasi way ku mahadsan yihiin Eh, waxaana dee oo- markay dee qiyaasteen muddadii eh, diiwaangelinta codbiyaasha ee loo baahnayn oo aad keliya doorashada qurxinaysa intay soconayso iyo markay wax oo dhan isku eegeen hadday soo dhiganto way ku mahadsan yihiin waxaana qabaa waa fikra aad u saliima oo macquula wixii haddana qaranka qarankii da waa ku socdaa insha allah saan dama bixi doonaa qarankan hadda kulli ka tashan doona oo de finalka waxaa yeelanaya hay-adaha sharciga ah ee ah inay markay de muddadii ay dhaafisay ay caddaatay doorashadu ay dhacaysay inay muddada kordhiyaan marka hay-adi sharciga dalkii dowlada ka tashan doona waxaana naga xumaan maayaan ilaa uba harera ugu joogana dalmada reer somaliland maarata awood tashanayna umaa looga tashanayna si wanaagsan mudan madaxweyne ku-xigeen cabdiraxmaan cabdullahi ismaaciil saylici dib u dhaca doorashooyinka eedaheeda inta badan waa laisku tuurtuuraa mucaarad iyo muxaafid qayb intee la eg baad isleedahay xukuumadahaan ama ka xisbiga talada haya ahaan waad ku leedihiin in dib u dhacaasi dhacayo
waxaan aaimata oran waxba kaa oran waxba ka oran maayo maradii de wixii uu dhacay waa qadar baa fi anu walaa macaarif baan ku eedan walaa walaa dowlad cima loo imaan waxaa meesha yaala wixii maanta wixii maanta jooga un iyo si wax loogu wanaagsananayaan unba unba unba in laga hadlo qurux badan laakiin wixii hore ee dhammaaday in laga in laga hadlayo waxba meesha ku dhinayo waa si wanaagsan anagoo ku guda jirna hadalhaynta qurbajooga iyo guud ahaan arrimaha siyaasadda ee somaliland gobolka awdal oo aad mudane madaxweyne ku-xigeen kasoo jeedo waxaa inta badan saxaafadda laga maqlaa ama qurbajooga haddii aanu ka hadalaba waqooyiga america la arkaa iyaga oo cabashooyin kala duwan ama xukuumadda u jeedinaya ama xanaanka siyaasadeed ee somaliland u jeedinaya saami qaybsiga ayaana inta badan aad moodaa in ay reer awdal aada uga cawdaan intii somaliland ay jirtay reer awdal ama madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeen bay ahaayeen sidee baad u aragtaa guud ahaan cabashada reer awdal ee gobolaysiga ama saamiga dhankiisa ku saabsan ee inta badan saxaafadda lagu arko ama laga maqlaba
horta cabashadu waxaa u taallaa dalka gudaha jooga u taallaa dalka qurbaha jooga halkani waxa waddanka gudaha jooga ku weyn kuma taalo inta badanna wuxuu waa iska reeran sal iyo raad lahayn ay sheegsheegaan laakiin dadkii gudaha joogay waxay cabasho dowlad kastoo markaa joogta waa loo qabanayaa intaa dadku cabasho way jiraysaa dhaliil way jiraysaa dadkii gudaha joogay ee ummadda reer awdal ka mas-uulka ahay xukuumadda waxay soo gudbiyeen cabasho cabashadiina kolba wixii laga qaban karayay intii weyso waa laga qabtay mar walbana de waa wixii loo maartay diyaar ba loo yahay maartay maartay lagala hadlo ay tabanayaan laakiin sida arrinta qurbajoogku waxa iyagu maanta maanta iyaga mas-uuliyadda halkaas saaran diya qurbajoog waxa looga baahan yahay dalkiiba iyo hawsha ka socotaa wixii wanaaga la wadan inay taageeraan wixii xumaanay dalka duminayana maadaama dalal horumar ay joogaan oo maanta qiimaha iyo halka dhaqanka yaalla wanaagsan iyo sida xuquuqa insaanka loo dhowrayo sida ummaddu ay maanta isku haraaminayso ay arkayaan inay wax wanaagsan ay dakusoo gudbiyaan ba loo baahan yahay
waa si wanaagsan bacdama ay qurbajoogga ka mid yihiin qaybaha taageera dhinacyada siyaasadaha kala duwan aaminsan ee gobolka awdalna kasoo jeeda iyaga ma isku aragteen ma ka wada hadasheen arrimaha sida imika aad waadixiga ah aad u sheegayso ma ula hadashay fursad ma u heshay aad kula kulantay
intaan magaalo maraya runtii ha si guud magaalo kasta oo tegay oo ay jaarida somaliland ku badnaayeen dalka mareykanka afar magaalo waaweyna halka kelida aawaan joogo oo saddex magaalo waaweyna intaba si guud waxaan lasii gaalgaar oo hadalnay dad kasta oo somaliland darana maanta waan ka wada hadalnay danaha dalka wixii safaarada u dhexeeya ma jaalida somaliland dibadaha joogana waan ka wada hadalnay maarta waxaa ka midoobaa iyagu oo maadaama qurba ay joogaan ayagu maanta isu heshadaan oo in maarta iyagu ayna ku dhex milmin qaybsigaasi laakiin fikriya wuxuu taageerayo si maarta uu taageero maarta edab iyo nidaam ku jiro iyo wuxuu gacan ka geysanayo taageeradaasina loo jeeda waxayn wixii dalkan dastuur buleeyahay saddex isdhaqaano baa ayaa jira wixii saddex isdhaqaano ka baxsan talada kuma jiro isagu waa nin oo ummadan reer somaliland waxay ku heshay cidii ka baxsani kuma jirto hadduu saddex qofku soo wajaho u yimaadana waan kala hadlayay haddii kale anima raadsanayna qaranka dibadda uga baxay laakiin xisbiyada inta qaranka haydaanka ku jirta waa wadahadlayna dantada dalkan ku wadahadlay aada iyo aad ayaad umahadsan tahay mudane madaxweyne ku-xigeen waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saalici oo ku sugan magaalada toronto ee dalka canada khadka telefoonka ayuu igu warramayey booqasho uu ku maraya waqooyiga americana iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee jamhuuriyadda somalilanna waa uu iga warramayey mudane aad iyo aad ayaan ku salaamaya waanaad mahadsantay aad baad umaadsantaakugu salaamaya alaykum salaam waraxmat